istaalka waxyaaba cusub oo lagu soo kordhiyay waxaa ka mid a oo aanan horey walaayaadka uga jiri jirin cervical cauterization waxa la dhaho ama cauterization by electrical ama siday dadka caamada u yaqaanaan gubniinka makaanka afkiisa lagu sameeyo oo dadka caamada ay ku sameeyaan dabka caadiga ah laakiin medical ahaan loo isticmaalo electriga loo isticmaalo ama marmarna loo isticmaalo laser ama marmarna freezin lagu sameeyo marka si guud ahaaneed cervical waxyaabaha lagu sameeya gubniinka waxaa la lahaa cervical ectrobian aka magacoodii hore loo yaqaanayna ahaa cervical ectrobian ama cervical erosioniska yacni waxaa ku sheegi karnaa inay yihiin marka nudayaasha ama unugyadii afka makaanka hareereynaya ee loo yaqaanay squamos epitheliumka ee isku bedelaan columnar epitheliumka ama gudaha afka makaanka ee kasoo dhirirsamaan ee banaanka usoo baxaan markaasna gabdhaha ay ku magacaabaan in nabro afka makaanka ay uga yaalaan oo kale taasoo abnormal noqonayso marka yacni xaalad medical ah waaye oo u baahan baaritaano dheeraada iyo gabadha dheecaane in laga qaado ma aha si caamiya in dab maame iska soo qaadato ee caadi u gubto siyaabo badan oo loola macaamilaa jira ee ka mid tahay adeegan cusub isbitaalka uu soo kordhiyo oo ah cauterization by electrical maxay ku kala duwan yihiin dabka iyo leysarka aa sheegtay dabcan waxay ku kala duwan yihiin maamadan umulis dhaqameedka ama t e b ega ama umulis xaafadeedka markay gabadha afka makaanka ka gubayso yacni ilaahay meel fogu geliye makaanka yacni si oo yacni indhala-aan ah waxay sameynaya maamada inta qori ee soo qaadato ama bir ama masmaar ee waxay la aadaa afka makaanka iyadoonan ogeyn meesha ay gubayso laakiin marka midhikaal ahaan loo sameynayo ama isbitaalka hadda adeega uu soo kordhiyey yacni meesha uu qofka gubaayo waa iyada oo u jeedo uu haleeli karo weliba isagoon dhibaato u geysanaynin marka saasay ku kala duwan yihiin sababta la isku gubaayo maxay tahay wallaahi gabdhaha maxaa loo gubaa haddee timaado horta sida caamka ohoo la yaqaano aakhiruulcilaaji ilkay yacni gubniinka daawada meesha ugu dambeysa waayo ee ma aha yacni in daawada meesha ugu horeysa laga dhigo yacni iyadoo laga maarmi karo ma aha in gubniin la aado waxyaabaha la gubana waa soo sheegnay waxaa la cervical ectrobian ama cervical erosionis yacni si oo qofka intuu ku imaado oo aad dhihi kartana ma aha gubniina u baahan tahay ma aha yacni waxay u baahan tahay waxyaaba baaritaano dheeraada qofka inaa u sameysid science iyo anseptomiska inaa ku aragtid history fiican aa la yeelatid ay u baahan tahay waxyaabaha la gubana waa sheegnay waxaa dhahnay yacni nudayaashii ama unugyadii ku hareereysnaa afka makaanka oo gudaha ku jira weliba afka makaanka qaybuu kala leeyahay indocerfic iyo ectocerfica lahaa indocerfiga waxaa ku hareereysan waxa la dhaho squamos epithelium squamos epitheliumkaas ah wuxuu sameynaa yani extending yani banaanku usoo baxaa oo wuxuu noqonaa columnar epitheliumka columnar epitheliumka marka lagama rabo banaanka xaaladaas khayru caadiga ahaa marka waxay u baahan tahay ama thermal ama in kuleel lagu dilo ama freezing in lagu sameeyo oo qabow lagu dilo marka sida badankiina waxaa la isticmaalaa electriga oo thermalka kuleelka lagu dilaa marka unugyadaas khayru caadiga aana loo baahneen ah in la dilo ee tahay marka gabdhahana symptoms calaamada isku arkaan calaamado oo weliba ayaga khaas u ah oo ay sheegsheegtaan marka xarumaha caafimaad ay imaadaan marka sababtaasaa keentay in gubniin la sameeyo laakiin aakhirulcilaaj waayo da-day u badan markaa dumarka isguba wallaahi gabdhaha loo gubo da-aada waxaa uga badan dabcan kuwa inta fertilityga ku jira yacni inta oo fertile ageka ku jiro da-ada lagu dhalo min sideed iyo toban ilaa iyo arbiciinka inta ku jiro weliba gabdhaha aada gubniinka u raadiya waxay u badan yihiin gabdhaha maana bost ageka ku dhawaada yacni da-da dhalmagoynta maadaama asbaabo badan oo dhalmadii ay kusoo yaraanaysa ay u imaadaan oo hormoonadii ay yareynayaan ugxaantii ay soo yaraanayso yacni iyadoo asbaabo kaleoo midhikaal caafimaad ahaan ay jirto waxay ku mashquulaan oo ay u maleeyaan in gubniin iyo waxyaabo kale yacni laga haysto markaasaa waxay raadiyaan si dhalmo iyo wax kale u helaan waxay raadiyaan gubniin laakiin gabdhaha aadka loo gubo waxay u badan yihiin kuwa da-da dhalmada ku jira maxaa kale cusub waxaa jirtay qodob u baahnayn inaa maxaa la dhahaa dadka aada uga wacyigelinno kaasoo ah yacni wuxuu hoos imaanaa qodobkaas dhibaato weyn oo jirta oo ah abortionka dhiciska dhiciska koosas badan ama asbaabo badan oo sababuu leeyahay laakiin asbaabaha sababa waxaa ka mid ah gabdho waxaa jira r h o negative ah yacni baraar gruubkooda ama dhiigooda noociisa uu o minus yahay gabdhahaas marka mar waxaa ugu badan oo lagu arka waxaa waaye abortion yani gabar markay kuu timaado dhicis ka cabanayso waxyaaba ugu horeeyo dhakhtarka ee u imaado inuu ka fiiriyo ee tahay waxaa ka mida dhiiggeeda noociisa uu yahay hadda bukaanada gabdhaha waxaa lagu arkaa yacni markay dhakhtar u timaado marka laga baaro balaad gruubkeeda oo lagu arka inuu o minus yahay waxaa laga yaabaa gadhaas inay birimo tahay oo uurkeeda ugu horeeya uu yahay dabcan dadka dhiigooda o minuska yahayna ilmahooda ugu horeeya wey yacni wax dhibaatae kuma imaado ama dhicis ma arkaan laakiin haddii cirbadii antidhiiga ama antidhi r h o-gi la siin waayo mustaqbalka waxaa dhacaayo aborshano tiro badan ama ilmahaas inay fital dimays noqdaan oo uur caloosha ay ku meedaan sababtoo ah markii ugu horeysa jirkaada ama immunitiga ama difaaca jirka waxaan ma aqoonin oo yacni cadow ku cusubay ahaayeen dhiigga oo, eh, markaas soo galay laakiin marka nuunahaas ay dhasho t cellska ama unugyada t cellska ee difaaca la xiriira waxay ka dhiganayaan memory ama xasuusay ka dhiganayaan si mar labaad haddii gabadha markay uur qaado uu ugu arko jirkan inay waxaan cadow yihiin oo marka mar walba ay uur qaado abortion abortion dhicis ama fital dimaas ilmihiin ay caloosha ku meedaan iyadoo marka la wada baaro xanuunadii midhikaalka ahaayoo keeni lahaa dhicisyadana ay unknown cause noqonayaan ama ama cilaaj ama waxay asbaabo kale gabadha loo saariyo marka waxaa bur- bulshada aada ugu wacyigelinaynaa inay ku baraarugaan in ay jiraan waxyaabo loo r h o negative dad ah oo dhiigooda noociisa ay ogaadaan haddii is ogaadaanna ay tahay inay daawadeeda qaataan isbitaalkana laga helo anti dhiiga cirbadda ah haddii one time gabadhaas markay uurka leedahay uu dhaafo ama marka ay dhasho la duri waayana uu mustaqbalkaadii meesha ku burburaayo weliba sabab laga hortagi karo darteed aa u lumis caafimaadkaadii ama ilmihii dambo mustaqbalkaada leh laa qadar allah